baahinteeni reediyo muqdisho oo soo bilaabantay saaka lixdii subaxnimo balse markan waxay saacaddu soo gaadhay hadihii aannu idiin soo gudbi jiray wixii aannu war idinka haynay geyiga ay soomaalida degtaiyo caalamka intiisa kaloo dhan warkayaga habeennimo waxaa la diyaaray wariyahayaga raxmo yuusuf jimcaale oo ku sugan stuudiyoga sideedaad ee reediyo muqdisho raxma
aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq xaaji salebaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warkeena aad ku maqli doontaan habeennimadan waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk oo sharaxaad dheeraada ka bixiyey sababta uu ra-iisul wasaaraha dalka u hakiyey mashruuca horumarinta magaalooyin ka tirsan dowlad goboleedyada dalka ciidamada xooga dalka oo maleeshiyada al-shabaab kala wareegay deegaano hoos yimaada gobolka jubbada hoose iyo deegaano kale baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo ansixiyey guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa dowlad goboleedkaasi iyo shacabka ciraaq oo dibadbaxyo ka dhigaya magaalada janaaf iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalkaasi ciraaq habeen wanaagsan mar kale warkii oo dhammaystiran wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sharaxaad dheeraada ka bixiyey sababta uu ra-iisul wasaaraha dalka u hakiyey mashruuca horumarinta magaalooyin ka tirsan dowlad goboleedyada dalka mudane cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka maaliyadda dalka ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay sababaha ugu weyn ee mashruucaasi dib loogu dhigay iyo xilliga uu bilaabmi doono mashruuca mashruuca shalay aan kala seexanay dowlad goboleedyada qaarkood runtii aan kala seexanay gobolka banaadir oo loogu talagalay inuu shanta dowlad goboleed iyo banaadirba ay ka qayb galaan ayaa waxaa ka soo noqday hadallo ayaa ka soo noqday cabashooyin taasoo la fahmi karo mashruucaasi waa mashruuc loogu talagalay inuu dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadirba wax u qabto runtii waana mashruuc weyn oo intaba ku filan hase yeeshee hadalkaa soo baxay daraaddeed waxaa qaraar lagu gaadhay in loo kaadiyo oo dhowaan la isugu yeedho dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo ciddii kale khusayso oo dee mashruuca weelbaanku kasoo qayb galo oo dabeetana dib loo eego oo dib loo habeeyo oo laysla eego si loo si mashruucaasi u noqdo mashruuc dowlad gobo cid waliba kasoo qaybgeli karto marka dadka soomaaliyeed waxaanu sheegaya waxa weeye mashruuca shalay la kala saaxiday dib baa loogu noqonayaa waa laysla eegayaa waxaana la hubin doonaa sida loogu talagalay in cid waliba u fahamto oo ah in laga wada qayb galo
ciidamada xooga dalka ayaa maleeshiyada al-shabaab waxay kala wareegeen deegaanka bangeeni oo hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose kadib weerar ay ku qaadeen halkaasi waryahayaga gobolka jubbada hoose aadan maxamed salaad ayaa warkan kismaayo kasoo diray howlgalkan aroornimadii hore ee saaka ay qaadeen ciidamada xooga iyo sidoo kale kuwa daraawiishta ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu qaaday waa berigii hore ee saaka deegaanka bangeeni dhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose halkaas waxaa lagu burburiyey xarun ay kooxaha nabaddiidka ku lahaayeen iyo sidoo kale miinooyin toddoba gaaraya oo ciidamada soo saareen waxaa sidoo kale ciidamada ah ay ku guulaysteen in ay dilaan in ka badan laba iyo toban ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasi oo halkaasi dadka rayidka ku dhibaateynayay waxaana saraakiisha ciidanka xoogga dalku ay sheegeen in howlgalkan uusan istaagi doonin tan iyo inta kooxaha nabaddiidka laga saarayo deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka jubbada hoose gaar ahaana dhulbeereedka dhulka dusha ah ee gobolka xasan maxamed aadan ciraaqi waa taliyaha ciidanka danab qeybta jubbaland waxaana uu qeyb ka yahay howlgalkan xoogan ee saaka aroornimadii hore lagu qaaday deegaanka bangeeni waxaana uu faahfaahinaya mar aynu khadka telefoonka kula xiriirnay sida ay wax u dhaceen magaalooyin maaragtay dhowrana muxuu ahaa ciidamadu way la wareegeen runtii waxa weeyaan hadda waxay ciidamadu ay ka howlgalayaan magaalada bangeeni la yiraahdo oo waxa weeyaan muxuu ahaa degmada jamaame dincida hore kala duman iyo waxa weeyaan maxaa suulada la yidhaahda baladuraxma intaasoo dhan ba hadda ciidamada muxuu ahaa daray oo kusii sixaya ilaa shalayna way soo socotay howlgalka iyo muxuu ahaa barnaamijka modereeshinka runtii waxaan isleenahay hawl ballaaran baa qarsoontay runtii waxa weeyaan dee ciidamadu waxay u diyaarsanaayeen muxuu ahaa nimanka dhagartabayaasha sida ay muxuu ahay ummadda soomaaliya u dhibaataynayaan guud ahaan midda kale waxa weeyaan information baanu ka helay iyagoo muxuu ahay durbada araare wax ku diyaarinaya ciidamadu maaragtay muxuu ahay si gaadmaa meesha ku yimaadeen dadkiina waxa weeye nimanka cadowgaa waxna waa la dilay waxna way carareen marka meeshaana muxuu ahaa inay gooyaan bay rabeen oo muxuu duurbada araare intiina waxa weeyaan shaqadaas si fiican bay u qabsiisay maana muxuu laga guuleystay nimanka cadowgaa ee halkaas maaragtay muxuu ku dhibaataysaday ummadda soomaaliyeed maalmihii ugu dambeeyey waxaa sii xoogaysanayay howlgallo lagu baacsanayo kooxaha nabaddiidka maadaama dadka rayidka ee dhulka beeraha ku nool ee gobolka jubbada hoose ay dhibaatooyin adag ay ku hayeen waxaana haatan ciidamadu ay bilaabeen badbaadinta boqolaal dad danyara oo beeralay ah oo ay kooxdan u diideen in beerahoodu ay fashaan in loo soo daadgureeyo deegaanada ay ciidamada xoreeyeen waxaana weli sii soconaya howlgalka adag ee kooxaha nabaddiidka looga soo horjeedo ee la doonayo in loogu safeeyo deegaanada ku dhow dhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo
baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta waxa ay ansixiyeen guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee dowlad goboleedkaasi kadib maanta kulan ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedkaasi bashiir cabdi xiire ayaa warkan dhuusamareeb nooga soo diray kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug fadhigiisii labaad ayaa ka qabsoomay hoolka baarlamanka ee xarunta shiir kale waxa uuna kooramka baarlamanku ku furmay toddobaatan iyo afar xildhibaan iyadoona ajanduhu ka koobnaay saddex qodob oo kale ah isbarashada baarlamanka iyo iscagwaraysiga magacaabista guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ugu horeyntii waxaa fadhiga baarlamanka furay gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug doctor maxamed nuur gacal
waxaan rabaa inaan idiin soo jeediyo ajandahayna maantay oo ah soo dhoweynta iyo isbarashada iyo xog waraysiga is-xog waraysiga xubnaha baarlamaanka oo aan hadda ka hor jaalis kaligooda weli isu helin taas kadib qur-aanka iyo ducada inaan ku furfuranno furitaanka kulanka oo rasmi loo furo kadibna magacaabista iyo ansixinta guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ajandahaynu waa saddexdaas qodob cali tir okay toddobaatan iyo afar ayuu koorabku noogu furmay toddobaatan iyo afar ayaan ku ansixinnay ajandaha kalfadhiga labaad ee baarlamaanka labaad xogayaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug sayid cali cumar xirsi ayaa warbaahinta u akhriyay magacyada saddex iyo tobanka xubnood ee guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay maanta cod gacantaag ah ku meel mariyeen baarlamanka dowlad goboleedka galmudug
warqadda ku taariikhaysan sagaal iyo tobanka janawari laba kun iyo labaatanka oo kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka warqaddii ugu horeysa ujeedadoonu tahay magacaabis gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug kadib markuu arkay qodobada soddon iyo saddexaad iyo qodobka afartan iyo toddobaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug dhageystana soo jeedinta xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo doodihii lala yeeshay xubnaha ka mid noqon doona guddiga wuxuu magacaabay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug kow xildhibaan maxamed mire axmed labo xildhibaan cabdiraxmaan axmed cigaal saddex xildhibaan xasan xirsi xaashi afar xildhibaan mursal maxamed yuusuf shan xildhibaan cabdulqaadir cabdulaahi maxamed lix xildhibaan shaacir sheego maxamed toddobo xildhibaan cabdiraxmaan cali maxamuud sideed xildhibaan maxamed xuseen tahliil sagaal xildhibaan axmed cabdirasaaq cabdulaahi toban xildhibaan cabdulaahi abuukar cali koob iyo toban xildhibaan muxudiin sheekh cabdulaahi labiyo toban xildhibaan mahad kilc warsame saddex iyo toban xildhibaan amal axmed cabdulli waxaan u malaynayaa afartana waa waa fahamteen sagaalkaanna waa waa aragtiin aadaa u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahayn hal mar dhallinyaro iyo waayeelbu waa isugu jiraan hal mar inaad gacanta u taagtiin afartii maqneedna waa garateen iyo tirisayd cali ayaa ansixisay sideedna waa diiday sidaas ayuu guddigu ansax ku yahay
bashiir cabdi xiirey warbaahinta qaranka dhuusamareeb
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ayaa waxa uu ka qayb galay dahfurka guddiga xirfadlayaasha caafimaad ee puntland oo maanta lagu qabtay magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedkaasi maxamed muuse tarsan ayaa faahfaahinaya
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cusmaan axmed karaash ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay guddiga xirfadlayaasha caafimaad ee deegaanada puntland munaasabadda waxaa madaxweyne ku-xigeenka ku weheliyey mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda guddiga xirfadlayaasha caafimaadka puntland dhakhaatiir iyo aqoon-yahano guddiga xirfadlayaasha caafimaadka dowlad goboleedka puntland ayaa noqonaya guddi dawli ah oo ka shaqayn doona hubinta ruqsadsiinta diiwaangelinta kormeerka dhowrista iyo ilaalinta xirfadda caafimaad waxaana guddigu si rasmi ah u hoostegi doonaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cusmaan karaash ayaa bogaadiyey cid kasta oo ka soo shaqaysay dhismaha golaha caafimaadka oo uu xusay inuu yahay golo muhiim u ah puntland oo wax badan dowladda ka saacidi doona
dabcan dowlad qolo kastaa meelka soo gaadhsiisee waxaa ku guulaystay inay maanta dhammaystiraan wasaaradda tan maanta joogta iyo ciddii kala shaqaysay aada iyo aad bay farxadda iigu tahay aada iyo aadna ugu mahad celinaya guddigan shaqadiisu isuma aynu tilmaamayno hadda baahi weyn baa loo qabay runtii loona qabaa waxaa inoo sheegay raggii dadkii iga horreeyey muhiimadda guddidani leedahay waxaan qabaanaa in sida ay tahay guddidu uga howlgeli doonto waxaa jirta for example dalkeennu sida aynu ogsoonnahay muddo badan buu iskaga jiray qaynuun la-aan iyo dowlada la-aan dhexe iyo isxukun la-aan ama xukun la-aan waxaa marka caafimaadku ka mid buu ahaado yararkii halka sheegayay laba liqdii iyo maxay tahay wax inagu badan buu ahaa runtii waxaa jirta iyaga iyo markay iskaashadaan caafimaadka qura maahe waxaa ama daawada qura maahe waa wadanku halkaa waxaa iga muuqda qolyihii maxay tahay maxaa loodhan jiray quality controlka waxyaabaha soo degaya qudhooda inay iska kaashadaan baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inay serias ka noqdaan madaxweyne ku-xigeenka ayaa xaqiijiyey in dowladdu ay garab muuqda siin doonto lana shaqayn doonto guddiga xirfadlayaasha caafimaadka ee puntland si ay ugu fududaato shaqada muhiimka ah ee ay u idman yihiin maxamed muuse tarsan redio muqdisho
mahadsani tarsan ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay ku guuleysteen in la kala qaado maleeshiyaadkii ku dagaalamayay inta u dhexeysa deegaanada xinjilab iyo bangeele ee gobolka galgaduud warbixintan waxaa noo soo diray waryahayaga cabdikariin axmed buulxaan
waxaa si rasmiya loo kala qaaday oo lagu guulaysayo in lagu kala xadiyo goobihii markii hore ay ka kala yimaadeen reer maleeshiya dowladda ku dhowaan ku dagaalamay afar iyo tobankii bishan deegaanka injilab oo ah deegaanada waqooyiga gobolka galgudub ciidamo ka tirsan xooga dalka oo ay hogaaminayaan saraakiisha qaybta koob iyo labaatanaad ayaa waktigaasi soo gaaray si ay u baajiyaan dhiig dambe daahashadiis waxaana socday kulamo ay saraakiishu garwadeen ka hayeen kaasoo kii u dambeeyey shalay la isugu keenay labada dhinac waxaana lagu gaaray qodobo hordhaca saraakiisha gorjoog u ahaa qodobadan iyo heshiiska labada wadajirka ay ku gaareen labada dhinac ayaa waxaa ku sugnaa taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad jenaraal cabdicasiis qooje xubno ka socday aqalka sare iyo waxgarad kasoo kala jeeda deegaanada cadaade iyo caabudwa qodobada hordhaca loogu heshiiye ayaa waxaa ka mid ahaa in la kala qaado oo si buuxda loo kala raro maleeshiyaadkii ku dagaalamay deegaankaasi taas oo ciidamada iyagoo ku guulaystay xalayso ay mid walba barahoodii ku cesheen waxaa sidoo kale lagu magacaabo goobta guddi ka kooban koob iyo toban xubnood oo wadajir ah si markaasi ay usoo xalilaan xiisadii dhacday wixii lagu xalin lahaa ugu dambeynna waxaa lagu ballamay in kulan laisugu yimaado caasimada galmudug ee magaalada dhuusamareed kaas oo lagu dhamaystiri doono heshiiskan hordhaca waxaana kulankaasi goobjoog ka noqon doona mas-uuliyiin ka socota dowladda dhexe ee dalka oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha xubnaha labada aqal ee dowladda federaalk ee soomaaliya saraakiisha qaybta koob iyo labaatanaad iyo odayaasha dhaqanka labada dhinac haddaba saraakiisha ku sugnayd qaybta koob iyo labaatanaad ee madasha lagu heshiiyey goobjoog u ahaa waxaa ka mid ahaa gaashaanle axmed baaraab waxaana idaacadda qaranka uga warramay qodobadaasi la gaaray iyo waxyaabaha ay ku guulaysteen ciidamada muddadii ay joogeen calay labadii saac ugu dambeyn lagu guulaystay ciidamadii bangeelle iyo xinjilab dhexdooda deganaa in la kala raro waxaana arrintaa ka qayb qaatay federaal ciidankii xildhibaanadii federaalka iyo santaradii federaalka oo labada beelood ka kala soo jeeday iyo kuwo beelaha ahayn oo ayaguna nabadda ka qayb qaatay mas-uuliyiintaasoo dhan baa iskugu timid labadii dhaqameed oo labada dhinac kasoo kala jeeday awooddaas waxay suurtogelisay in ciidamadii xalayta la kala qaado ugu dambeyn labadii saac oo habeennimo golana ay cadaado tagtay golana diila ay guraya cawdaaq ay tagtay haddana wixii shacabkii meelaha deganaa wixii ka haray yaan waxyi gelinaynaa maantayto ciidamaduna sidoodiibay u deganaan doonaan iyadaa nabadgelyada la wareegay guddi laga soo saaray labada dhinacna inay dhuusamareeb ilaa berri taagaan oo gobasha lagu dhigo dowladda federaalka halkaasay ku dhigtay ballantaasaa la siiyey maanta markii wax la qaajiyo wixii ka dambeeya odayaasha dhaqanka dhuusamareeb oo gobolkiiya oo galmuduga halkaasaana lagu dhammayn doonaa si kastaba haatee ciidamada qaranka qaybtooda koob iyo labaatanaad ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay wadeen howlo ay markaasi ku dhammaynayaan khilaaf beeleedyo soo laalaabtay oo ka jira deegaano ka tirsan galmudug waxaana muuqatay in ciidamada qaranka waktiyadii ugu dambeeyey ay wakti iyo juhdi ku bixiyeen xalinta beeraha galmudug cabdikariin axmed burxaan caabudwa
saameynta anyaxa ayaa weli waxaay ka jirtaa qaybo kamid ah koonfurta soomaaliya iyada oo lagu arkay deegaano hor leh oo hoos yimaada degmada baardheere ee gobolka gedo waryahayaga gobolka gedo cumar cayduruus axmed ayaa warbixintan soo diray
waanacayaan saamayntiis leh marka loo eego khasaare uu u geysanayo dhirta iyo bay-ada goobaha uu ku degayo magaalada baardheed ee gobolka godow ayaa maalintii shalay garankii dambe waxaa soo gaaray ayiixii ugu badnaa abid ee soo gaara koonfurta soomaaliya guud ahaan bulshada iyo maamulka degmadan baardheed ayaa si wadajir uga hortegay ayaxan tirada badnaa ee soo gaaray deegaano badan oo hoos yimaada magaaladan baardheede waxa uu qaatay dagaalka lagula jiray ayahan muddo saddex saacadood ah iyadoona ugu dambayn lagu guulaystay kicinta guud ahaan baardheed iyo sidoo kale deegaanada hoostaga isuduwaha wasaaradda beeraha dowlad goboleedka jubbaland ee degmadan baardhere saacid abshir cartan iyo gudoomiye ku-geenka ahna kusimaha gudoomiyaha degmadan baardhere mudane maxamed isaaq nuur ayaa ka hadlay qorshayaasha uga degan la dagaalanka cayaanka ee uu ka mid yahay ayaha
ahna gudoomiyaha dhallinyarta gobolka maanta waxaan noo yimid ayax ayaxaasoo magaranaysa ilaa laba bilood ilaa wax ka badan isagoo magaranaysaa beeraleydii iyo deegaankii dhulka soomaaliyeed isagoo aad u rafaadana gaar ahaan labada bilood ugu dambeysay waxaan aad magaranaysa dhibaato iga soo sheeganayna gobolka maanta ayuuna soo gaaray ilaa adiga waqtiga siddeed saac meelahaas magaranaysaa dadkii wax walban kula dagaalkan waan kula dagaalnay hadday bir tahay oo bir la garaacaya haddii rasaas ay tahay haddii kayle ay tahay wax walba magaranaysa aan ku kicin karno waanu ku kicinay ayaa ma noo fudueyo inuu ayaxa kaco haddana waa arkaysaan asagaba gacanta ku hayaaba soomaalida waxay- waxay tidhaahdaa waxay ila haysa ilaala ka dhan ayax igu kaa soomaali weynay marka magaranaysa waxaa nagala baahan yahay ayaxa inaan iska kicino
meesha hadda aan ka hadlayna waxaa weeye meel la dhaho beled amiin oo ka xigta magaalada baardheer ee dhinacan een, salagle sideedii saac ayaa waxaa noo yimid ayax qariyey hawadii oo dhan Eh, wuxuu ku degay beero badan Een, beerihii wuxuu ka cunay waxa laalay wixii agab saarnaa eh, sida liintii geleydii een, basashii Een, dad badan oo kasoo tegay degmada baardheere ayaa waxay u qaateen een, muxuu aha gasaacado la garaacaya iyo qulxyo iyo rasaas iyo baabuur hoon adiga saddex saac ayaan ishaysanay hadda meeshan ka hadlayna waa meel sideed kilomitira waxaa ugu baaqayaa dad beeraleyda degmada salagle bu'aale caanoole eh, barowdiile inay ka diyaargaroobaan xaggooda ayuu usoo kacay waxuu kusoo aadan yahay bil subxii haddii ilaah yidhaahdo الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبالنسان على أمود اليهودين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Een, maanta oo ay taariikhdu tahay sideed tobankii bishii koowaad laba kun iyo labaatan een, waxaa magaalada baardheera iyo nawaaxigeeda beerihii ku degay een, baalka yaqaaliya xaalada ayax oo bisha labadan biloodba gobolka gudihiisa marba dhinac ka soo galahayay Een, ilaahay ma haddii sideedii saac ilaa iyo hadda ay tahay toban saac iyo ee, bar intaas ayaan la diriraynay Een, waxaana gudbinay een, webiga oo ilaa iyo wuxuu u dhaafay galbeedka Een, waxaan marka rabnaa ama ugu baaqayna dadka meel kastoo ay joogaan haddii tuulo joogaan haddii madi joogaanba meel kastoo bahalkaasi ku arkaan inay la diriraan Een, bahalka haddii uu dego dhulku nabaad gurinaya Een, doogii mid madow iyo mid cad buu cunayaa waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala in dadka reebaar dheera ama dadka reegada meel kastoo ay ku arkaan bahalkaasi inay la diriraan inay iska cariyaan uu fudud yahay la dirirkiisa Een, dabka waa lagula dirir karaa iyo qiiqa Een, waxyaabaha qayliya oo si waxartay wax la garaac waa lagula diriri karaa rasaasta waa lagula diriri karaa waxaan rabnaa marka bahalkaas waa bahal ay fududahay in la diriro oo la isdhaafiyo waxaan ugu baaqaynaa marka dadka in ay isdhaafiyaan Een, sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha samafalka ah Een, eh, dag- eh, baraha bahalkan waxaa jira qalab lagula diriro oo ay gacanta ku hayaan sida fow iyo hay-adaha inta badan beeraha meelgeliyo waxaan ugu baaqaynaa marka inay qalabkaas soo geriyaan soo gaarsiiyaan beeralayda reer baardheera Een, oo horey ay u dhacday fatahaadii haddana eh, isu diyaarinahayay in ay een, beer iyo webiga ay diyaarsadaan baadna mar labaad waxaa ku yimid ayaxii cumar caydruus axmed warbaahinta qaranka magaalada baardhede ee gobolka godow
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkase wararka dibadda shacabka dalka ciraaq ayaa dibadbaxyo waxay ka dhigayaan magaalada najaf iyo magaalooyin kale oo ku jirto caasimada dalkaasi mudaaharaadyo xoog badan ayaa maanta oo axada ah waxa ay ka dhacayaan meelo badan oo kamid ah dalka ciraaq oo ay ku jirto caasimada dalkaasi ee baqdaad iyadoo boqolaal kamid ah shacabka reer ciraaq ay isugu soo baxeen goobaha ugu muhiimsan ee oo ay ku yaalaan xarumaha dowladda ee gobolka najaf iyo caasimada baqdaad mudaharaadyada ka socda dalka ciraaq ee waxay soo bilowdeen bishii oktoobar ee sanadii tagtay labada kun sagaaliyo tobanka waxayna dibadbaxyaashu ay dalbadeen in madaxda haysa hogaanka wadanka ciraaq ay iscasilaan oo ay xafiiska ka tagaan ayagoo ku guuleystay bishii koo iyo tobanaad ee sanadii tagtay labada kun sagaaliyo tobanka inuu shaqada is- iska casilo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi caadil cabdulmahdi kadib markii mudaaharaadyo ay dhiig badan ku daateen oo shacab ku saameyn ay ku yeesheen oo ka dhacay dalkaasi ciraaq dibadbaxyaasha ayaa waxay ku eedeynayaan madaxda dalkaasi in ay ku shaqeeyaan musuq maasuq iyo mas-uuliyad xumo islamarkaana ay raali ka yihiin dhibaatooyinka wadamada reer galbeedka ay ku hayaan shacabka iyo dalka ciraaq mudaharaadyada ayaa sidoo kale waxay ka socdaan gobollo iyo deegaano ka tirsan dalka ciraaq waxaana ciidamada dowladdu ay dadka banaanbaxaya ku wada ridayaan rasaasta dal- dadka ka ilmeysiisa si ay u kala eriyaan khiyaartiina dhegeysataa warkii raadiyo muqdisho oo idinkaga imaanayay codka jamhuuriyadda soomaaliya cidda warkayga saga isagoo maqlaya qoraala waxay ka daalacan karaan webejkan internetka ku leenahay raadiyo muqdisho dodnet iyo bejkeena facebooka aan idinku duwa waa cabdirasaaq xaaji saleebaan oo dhanka xiriirinta jooga cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay raxmo yuusuf jimcaale oo warka habeennimo inala socodsiinaysay raxmo aad baad u mahadsan tahay halkani waa radio muqdisho xaruntiisa dhexe magaalada muqdisho